إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobada insha allah duurnimadan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ah ayaa waxaa lagu dilay magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay dagaallo waxay ku qaadeen qaar ka mid ah fariisimaha askarta dowladda federaalka ah ee gobolada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe iyo galgaduud ku dhowaad boqol qoys ayaa waxa ay ka faa'iidaysteen sekada xoolaha oo laga qaybiyey deegaano ka tirsan wilaayada bakool munaasabad ka dhacday deegaanka kuunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa lagu soo xiray tartan dhex maray ardayda wax ka barata mid ka mid ah madaarista ku yaala deegaankaas dhacda naxdinle ayaa waxay ka dhacday magaalada muqdisho kadib markii nin uu dilay xaas carruur badan u dhashay xubno ka tirsan dowladda federaalk ayaa barordiiq waxa ay u dhigeen cabdicasiis afrika oo ahaa sarkaal ka tirsan sirdoonka iyo warfaafinta dowladda federaalka ah kaas oo toddobaadyo ka hor lagu dilay magaalada muqdisho walaayadda islaamiga ee gedo ayaa waxay soo bandhigtay askari isu soo dhiibay warka dibaddana ciidamada ammaanka ee dalka hindiya ayaa waxa ay dileen in ka badan toban ruux oo shacab ah waxaana socda iska horimaadyo u dhexeeya dad caraysan iyo ciidamada inta waa qodobadii warku waaweena dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka waa dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho geesta kale ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin xalay waxa ay dagaallo ku qaadeen qaar ka mid a fariisimaha ciidamada dowladda federaalka ah ay ku leeyihiin gobolada shabeellaha hoose shabeellaha dhexe iyo galgaduud cabdisamad cabdulaahi ayaa wararkaa inoo haya saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiinta al-shabaab waxa ay gobolada banaadir shabeellaha hoose kan dhexe iyo galgaduud ka fuliyeen howlgalle isugu jira kuwa gaara iyo dagaalo lagu qaday askarta soomaalida ah ee la shaqaysa shisheeyaha haddaan ku horumarno howlgal gaar ah oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada muqdisho waxa uu si gaara kaga dhacay degmada wardhiigley gaar ahaan xaafadda cali kamiin waxaa lagu beegsaday askari ka mid ahaa dowladda federaalka askarigu waxa uu si gaara kaga tirsanaa qaybta sirdoonka dowladda federaalka ka gadaal markii ay dileen raggii ka tirsanaa mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa meydkiisa goobta ka qaaday ciidamo ka tirsanaa booliiska dowladda federaalka gaar ahaan qaybtooda ka howlgala degmada wardhiigley magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyo duleedkeeda waxaa caadi ka ah dilaalka loo geysanaya saraakiisha iyo askarta dowladda federaalka mujaahidiinta al-shabaab waxa ay sidoo kale xalay fuliyeen dagaalo toosa oo ay ku qaadeen askarta soomaalida ah ee la shaqaysa shisheeyaha gobolka galgaduud mujaahidiintu waxaay xalay dagaal toosa ku qaadeen askar ka tirsan maamulka galmudug ee hoostaga dowladda federaalka fariisinka la weeraray waxa uu ku yaalaa deegaanka guddin laba ee hoostaga degmada cadaada ila goobjoogayaala ayaa warbaahinta u xaqiijiyey inay kala carareen askartii lagu weeraray xerada khasaare ayaana jira sida ay wararku tibaaxayaan walow aan faahfaahin dheeraada la helin dhanka shabeellaha dhexe mujaahidiintu waxaay xalay dagaal toosa ku qaadeen bar kontarool oo askarta dowladda federaalka ay kaga sugnaayeen gudaha degmada balcad askartii ku sugnayd kontaroolka waa la kala ceeriyey sida yala xog ogaaleen oo xaqiijiyeen waxaa jira hub iyo agabyo kala duwan oo dhanka milatariga ah oo ay mujaahidiinta goobtaas ka soo qanimaysteen ugu dambeyn shabeellaha hoose waxaa ka dhacay dagaal toosa oo ay mujaahidiintu ku qaadeen saldhig ciidamada shisheeye dalka kusoo duulayay ku lahaayeen deegaanka namber lixdan dagaalada ka dhanka ah shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo sidoo kale soomaalida la shaqaysa ayaa aalaaba waxay ka dhacaan gobolada ay kaga sugan yihiin koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ku dhowaad boqol qoys ayaa waxay ka faa'iidaysteen sekada xoolaha oo laga qaybiyey deegaano ka tirsan walaayada bakool sakriye cumar ayaa warkan faahfaahinaya boqolaal dadweyne ah oo ka kala yimid deegaanada iyo degmooyinka ay ka kooban tahay wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa waxaa loo qeybiyey xoolaha sakada nool dadkan ayaa waxaa la kala siiyey nimcooleyda kale ah geela loda iyo ariga geela oo kale waxaa la siiyey oo ka faa'iidaystay afartan iyo toddoba qoys oo afar ka mid ah la siiyey min shan neef oo geel ah halka kuwa kalena la siiyey min hal neef oo geel ah ariga oo kalena waxaa ka faa'iidaystay konton qoys oo laba ka mid ah la siiyey min soddon neef oo ari ah halka dadka qaarkoodna la siiyey shan neef wadarta guud ee dadka ka faa'iidaystay qaybinta xoolaha sakada nool ee wilaayada islaamiga ah ee bakool waa sagaashan iyo toddoba qoys haddaba qaar ka mid ah dadweynihii loo qaybiyey sakada oo ahaa kuwo fuqara ah islamarkaana u baahnaa xoolaha la siiyey ayaa warbaahinta uga waramay dareenkooda soddon neef erenge hadda inkoreyd waa dheed iyadaan ka faraxsana may baan ka do'ayay ilaahey may bua hoolasha on barakhay sadaqadii on ilaahay miisaashii on ka ulusay yohol may baan ka do'ayay ilaahay guulbala odowkii oo haay sodoon ilaahay inii jebiyo ilaahay roobna inshaan ilaahay hanag obooji barwaaqo allana siy insha allah wasalaamu calaykum waraxmat alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ana magaaga meel ree saagu reeyinsaag degmada tiyeeglog roogu alxamdulilah geeka anta hoole oo una la cajabnay fara badan lanasiy kabacdi marka mahadsana walaayada bokool degmada tiyeeglog alxamdulilah ballan balliya hoobataan oo kale helno arada walka dheri iyada linka dheri alxamdulilah dheridin ilaahay isku leh unuuna maysinka mahadnagaane ini ilaahay odowkiin qubado gaalin ilaahay noo qubado alxamdulilah waan hadalka intaa ka koobay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa leysiyay naf gaale ayaa leysiy farha wiin ayaa ka lahaa ma inka do'aay ini onay hoolajo ilaahay imbarakayo ziyaadiy yaan doo inka do'aay mujaahidiinta ma inka do'aay ini guul wiin alihesi gacantii oo kor alihi marsi gaalada halihi jibi saasaan ka do'aay qaybinta sakada ayaa weli waxa ay ka soconaysaa wilaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ay ka faa'iidaysanayaan dadka allaah uu u qoondeeyey in la siiyo sakada munaasabad ka dhacday deegaanka kunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa lagu soo xiray tartan dhex maray arday wax ka barata mid ka mid ah madaarista ku yaala deegaankaas mahad cubeyd cali ayaa warkan inoo haya xafladan oo ahayd mid seher saraa loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen culimo waxgarad iyo qaybaha kale ee bulshada ayaa ka dhacday deegaanka kunyo barrow ee shabeellaha hoose munaasabadda ayaa loo qabtay arday ku tartamaya kitaabka manduumatu faatixatul aadaab islamarkaana wax ka barta markaska sumaya bintu khayaad ee ku yaala deegaanka ugu horeyn waxaa goobta xafladda kelimad ka soo jeediyey sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin wuxuuna ka hadlay cilmiga sharciga ah iyo fadligiisa runtii cilmiga sharciga barashadiisu waa cibaado weyn oo ka mida cibaadaadka allah subxaanahu wa tacaala loogu dhowaado wax allah subxaanahu wa tacaala nebigiisa u amray inuu u siyaadiyana waxaa ka jira cilmiga allah wuxuu leeyahy waqul rabbi sidnii cilma waxaad tidhaahdaa rabbi ow ii siyaadi aqoon qofka cilmiga iyo xigmadda la siiyo khayr aad u fara badan baa la siiyey allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy waman yu'ti alxikmata faqad uutiya khayran kaiira qofka xikmadda iyo cilmiga iyo diin la siiyo waxaa la siiyey khayr aad u fara badan intaas kadib waxaa goobta bandhig ku sameeyey qaar ka mid ah ardayda xafladda loo qabtay اقرأ على الشيخ لضبط اللفظ وأكثر التكرار عند الحفظ وراجع المحفوظ بانتظام متابعا للسالف العظام واقرأ بفهم وردك اليومية وعلم الصغير والأمية واجعل لتفسير القرآن وردا لكي تصير عاملا مجدا
عامل جميع الناس بالإحسان وأخي منهم ذوي الإيمان أهل الهدى والنصح والرشاد وصلهم بالمال والإرشاد waxgaradkii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa suldaan maxamed mayow afhayeenka odayaasha dhaqanka shabeellaha hoose wuxuuna la dardaarmay dumarka waxbaranaya markaan u soo jeesto gabdhaha bandhigga iyo nidaamka hadda aad samayseen si aad iyo aad u wanaagsan ayaad nooga farxiseen waxaad barateenna allah idin barakeeyo annagana waa idiin soo dhawaynaynaa waalidiintiina ayaan nahay marka maadaama aad hadartaan bandhigga aad heerkaan noo samayseen waxaan idinka sii rabnaa dadaalka iyo juhdiga hadda waxbarashada ugu jirtaan inaad horey u sii wadaan ilaahay subxaana wa tacaala noogu dhawaataan sida culimmadii iga horreysay ee u sheegeenne waxa aad barateen aad wala gabdhaha walaalihiina kale aad sii gaarsiisaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay khayrakum man tacallama alqur'aana wacallamahu waxaa u khayr badan kuwa qur'aanka barta dadkana sii bara gebagabadii xafladda waxaa abaalmarino la guddoonsiiyey gabdhihii tartanka ku guulaystay islamarkaana ka galay kaalmaha hore waxaana lagu abaalmariyey dahab garaam ahaan gaaraya toddoba garaam iyo bar haweenka muslimaadka ah ee ku nool wilaayaadka islaamiga ayaa safka hore kaga jira xagga waxbarashada waxayna taasi sababtay inay soo baxaan hooyooyin wanaagsan oo si wacan u barbaariya ubadka muslimiinta walaayadda islaamiga ee gado ayaa waxay soo bandhigtay askari isu soo dhiibay maxamed ciise ayaa ka waramaya degmada ceelcadde ee wilaayadii islaamiga ah ee gado ayaa waxaa lagu soo bandhigay maxamuud qorene xuseen oo ahaa askari kasoo goostay degmada baled xaawo askarigan ayaa sheegay in ciidannimada uu ka qortay degmada doolow kadibna la geeyey magaalada muqdisho wuxuu ka hadlay cidda tababarka siisay iyo qaabka uu uga mid noqday isagoo sheegay inay tababareen niman turki ah oo dalka soomaaliya ka leh dano badan oo siyaasadeed maxamuud qorane xuseen socodkii baled xaawo waxaan ka raacay doolow baan diyaarad ka raacay baled xawaana markeed hore ka baxa waxaan tagay xamar waxaan sii galay xari la yidhaha turso waxay ku taalaa aljasiira gudaha xamaraa waxaan sii aaday meesha la yidhaahaa sbarta oo turkiya haa tababar baan socdaa koowaad xarada aljasiira oo xamar turksom toddoba bilood baan ku jiray saddex biloodna waxaan jiray xagga sbarta turki kadib waa imaaday xamaran kusoo laabta waxaan tababaraya ciidama turkiya aan tababaraya iyo soomaali isla socda tababarkadii halkaas sana baa inoogu soo dhammaatay kadib wuxuu ka warbixiyey inta bilood uu ahaa askari iyo sida wilaayada gedo u soo dhoweysay ani horta wax intii hadda aan dhib uu ku jiray waaba goonideeda intii hadda aan shaqo ahayna dagaalna kama qaybgelin lix bilood waxaan joogay xaradaan joogay dhuusamareeb ku taala meesha intaan joogay markaa lix bilooda joogay lixdaas bilood aan joogay qaabka macnaha aan ugu soo bixi lahay baa aniga maskaxdayda la gadgadoomaysa bis ah waxaa leeyahay shir baa ka dhacaa meesha oo wax baa lagu dooranaa dowladda meesha lagu dooranayaa shirkaas aad waardiinaysiin aadna lagu geey marka hore meesha sidaas iyadoo aan ku joognay marka dhuusamareeb ka damba aniga lixda bilood markii meeshayda aan joogay waan kasoo tagay hay qorshaysan inay mar damba aanan qaladka aan ku dhacay aanan dib ugu noqonin go-aankayga ah maasha allah maasha allah si wanaagsanaa laisoo dhaweeyey waan ku qanacsanay si laisoo dhaweeyey waxaa isa soo taraya ciidamada kasoo goosanaya dowladda federaalka iskula soo dhiibaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab xilli madaxweynaha dowladda federaalka oo ciidankiisa ku eedeeyey inaysan caqiido lahayn dhacdo naxdinle ayaa waxay ka dhacday magaalada muqdisho kadib markii nin uu dilay xaas caruur badan u dhashay falalka foosha xun ayaa ku soo badanaya deegaanada ay ka taliyaan dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada waxaa jira dilal murugale oo ka dhacaya magaalooyinka iyo gobollada ay ka taliyaan iyadoo dembiilayaashuna ay baxsanayaan habeen hore degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho waxaa ka dhacday arrin murugo iyo culays badan leh nin ayaa xaaskiisa horey ugu dhasha labaiyo toban carruura waxa uu ku dilay toorey dadka deegaanka iyo ehelka ayaa shalay subax waxay soo buux dhaafiyeen guriga kaas oo ay ku sugan yihiin carruurta oo qaarkood ay yihiin isumaqado amaba kuwo yaryar amaba kuwo yaryar oo aan wax badan kala weynayn qaar ka mid ehelada guriga ku sugna ayaa waxa ay ka warrameen sidii ay wax u dhaceen
ninka dila ma aha ninka fog waa ninkii ayada ciyaalka ee u dhashay oo xaasiisay ahayd wuxuu ku haystay oo ku qabsaday lacaga ayada ay leedahay ou raba markaas shan iyo labaatan doolar lacag eh si mootaan rabaa inaan ku samaystay shan iyo labaatan doolar lacag ma haayo dhahday shan iyo labaatan doolar lacag ma haayo laba doolar cashaan ku karsadaan waaye maba ii wey kartidow dhaha waa haysataa lacaga lacagta isii wuu galay gudaha mindiyou soo baxsaday habartii oo bannaanka fadhisay oo mindidii ku celceliyey wuxuu aga dhuftay halkaas naaska hoostiisa garabka gadaal haddana naaskii oo meel kale ah haddana garabka adiga waxaa ku dhacday ugu yaraan lix iyo toddoba camal toori mindi ahaa ku dhacday mindiyada oo geela lagu qalano waayo mindiya yaryar ma aha dadkani waxay jeclaan lahaayeen in dembiilaha lasoo qabto oo shareecada islaamku wixii ay ka qabto lagu xukumo laakiin maamulka meesha ka jira ma ahan mid arrintaasi laga filayo ma fahmaysaa shareecadda waxay dhigaysa ninkaaseeto inaa noola soo marsiiyo nin naagtiisa dili sharciga wuxuu dhigaayo ha noola soo qoro ninkeeda waa labiyo toban cunug bay u dhashay hal cunug waa ka dhintay kow iyo tobanaa u joogto dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa meelaha ay ka taliyaan waxaa ka dhaca dilal joogto ah dilalkaas qaar waxaa geysta iyaga ciidamadooda halka kuwa kalena dadku ay isu geystaan waa maamullo ay dilloodeen cadaalad darro iyo musuq maasuq taas ayaana keenaysa in dilalku ay joogto noqdaan xubno ka tirsan dowladda federaalka ayaa barordiiq waxay u qabteen cabdicasiis afrika oo ahaa sarkaal ka tirsan sirdoonka iyo warfaafinta dowladda federaalka kaas oo toddobaadyo ka hor muqdisho lagu dilay maxamed ciise ayaa ka waramaya xubno ka tirsan wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk iyo wadaadaha u fadwooda ayaa isla xaruntaas habeenkii xalay ku qabtay kulan ay ugu barordiiqayeen cabdicasiis afrika oo ahaa sarkaal ka tirsan sirdoonka kana mid ahaa warbaahinta dowladda inkastoo lagu tilmaamay barordiiq lala soo daahay haddana waxay u muuqatay mid niyadda loogu dhisayo dadka la midka ah ninka la dilay bashiir axmed salaad oo ka mid ah wadaadaha u fadwooda ciidamada shisheeye iyo dowladda ayaa cabdicasiis afrika ku tilmaamay inuu shahiiday waa sida uu hadalka u dhigay cabdilcasiis oo la odhan karo yani qof shahiid ah ayuu ahaa maxaa maanta loo qaban karaa waxaa ka mid a horta waddadii uu hayey iyo shaqadii uu hayey in la joogteeyo marka waa la dhimanayaa keliya war maahane waxa weye dhimashada ka hor ayaa wax la qabsan karaa hadda ninkan dhibka gaaray annaga darteenbu u gaaray shaqada noocaas horta yaa noo haya shaqada noocaas oo ninkaanu qaban hayey dad yar baa ku soo haray oo qabanaya shaqada ninkan uu hayey shaqo loo soo jeestay ma aha shaqo dayacan weeye shaqo waxay mudnayd la siiyey ma aha waxaa lagu ambaalgudi karaa waddada uu hayey oo naftiisa uu ku waayey oo qaaliga ahayd in annagu aan maaragtay dushiisa ku dul heesno ma aha xubno kale oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay weli la tiiraanyoonayaan dilkii loo geystay afrika laakiin mas-uuliyiinta u hadlay wasaaradda warfaafinta waxaa hadaladooda ka muuqday cabsi badan oo si nafsi ah u haysa iyo inay ka shakisan yihiin shaqada ay hayaan halka dhegeystayaal warkaa ay idan kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada ammaanka dalka hindiya ayaa waxay dileen in ka badan toban ruux oo shacab ah waxaana socda iska horimaadyo u dhexeeya dad caraysan iyo ciidamada warar ka imaanaya dalka hindiya waxa ay tilmaamayaan in maalintii shalay ciidamada ammaanka ee dalkaasi ay laayeen dad shacab ah iyagoo u malaynayay in ay yihiin kooxo hubaysan oo dagaal kula jira dowladda waddankaas gobolka nagaland ee waqooyi bare ee dalka hindiya ayaa ciidamada booliisku waxay ku dileen ugu yaraantii afar iyo toban ruux oo shacab ah kuwaas oo xilliga la leynayay ka soo laabtay howl dhismo guri ah maadaama ay ahaayeen fuundiyaal ciidamada booliiska ee dalka hindiya oo helaya macluumaad sirdoon oo qaldan ayaa kamiin waxay u dhigeen dadkan waxaana markiiba ay ku bilaabeen rasaas culusa taas oo keentay in durbadiiba goobta ay ku dhintaan dadkan tirada badan fuundiyaasha jidka loo galay ayaa iyagana waxa u suuro gashay inay inta aan lalayn ka hor ay dilaan askari ka tirsan ciidamada hindiya ee qaybta ka ahaa ciidamada kamiinka u dhigay dadkay ka soo jeedaan nimanka la laayay ayaa ilaa iyo hadda caraysan waxaanay weerareen saldhig ciidamada hindiya ay ku leeyihiin deegaanka iyadoona la soo werinayo in dab ay ku daareen amaba ay dab qabadsiiyeen saraakiisha ammaanka ee dalka hindiya oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegayaan inay bilaabeen baaritaano ku aadan qaabka ay u dhacday dhacdadan lagu dilay fuundiyaasha ha yeeshee dadka ayaan ku qanacsanayn baaritaankan waxaana deegaanada arrintu ay ka dhacday ka howlgala kooxo hubaysan oo u dagaalamaya in ay madax bannaani ka helaan dalka hindiya intiisa kale warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta